barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha agostona waa kow iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a dhallinyaro ganacsiga ka bilaabay boqol dollar oo haatan haysta lacag ka badan toban kun oo dollar waxay ka sheekaynayaan waayo aragnimadooda ganacsiga iyo sida ay u bilaabeen kuraasta nin asxaabta ka mid ah oo meherad ka kacday oo kale baanu ku nidhi "Ee, shanta kursi aanu bisha kuu soo hayn saasaan uga soo qaadana bishii markay dhammaatay ee, lacagna soo gashay waanu iibsanay waanu celinay kuraastiisii saas oo kale miiska oo kale ninna wuu noo rakibay ninkaa noo rakibay oo kale waxba lama sin cid wax u taagtay saasuu nagu caawiyey nooga dhaqaala
waraysi aannu la yeelannay wiil dhallinyaro ah oo curiyey suugaan kala duwan wuxuuna suugaantiisa diiradda ku saaraa arrimo badan oo quseeya guud ahaan nolosha gaar ahaanna waayaha dhallinyarada hooyoy macaanay habboonay hagaagay halbowlaha dhiigga qaadaay tii anoo halguu jira luuqdayda hodankaa higaadii u horraysiya hadal igu anqarisaay waxaan kula hareerdhiga garan maayo hooyoy
dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamij ka madhnay
xidigyahow adowa xerya sama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiliye kalgacal
ismaaciil maa heesta noo sii dheeraysid haye malaa anuu xaslaa waa ood yaro sugaysa malahaba sheekooyinkaasi iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadii ugu doorka roona
waxaa la filayay in dalka ruushku uu hakiyo howlgallo milatari oo ay ka wadaan agagaarka magaalada aleebo ee dalka siiriya tobankii subaxnimo ee saaka wakhtiga dalkaas si loogu oggolaado kooxaha gurmadka degdega ah inay gudaha magaaladaas gaadhsiiyaan cunto iyo gargaar kale hase ahaatee waxaa warbaahintu ku soo warramaysaa in weli dagaaladu ay socdeen hore ayaa looga soo xigtay wasaaradda difaaca ee ruushka inay sheegtay inay hakinayaan howlgallada ay ka wadaan magaalada aleebo muddo saddex saacadood ah maalin walba si gargaarka bini'aadanimo fursad loo siiyo wakaaladda wararka ee reuters ayaa soo tebisay in dagaalku uu socday muddo ka badan saacad xilligii ay ahayd inuu joogsado mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan sideed qof lagu dila laba weerar oo kooxaha mucaaradka kurdiyiintu ay ka geysteen dhinaca koonfur bare ee dalka turkiga weeraradan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay tobannaan kale kooxaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee loo yaqaano b k k ayaa qarxiyay bom ay dhigeen wadada dhinaceeda taasoo dhacday ama ka dhacday gobolka maardin waxaana halkaasi ku dhintay ilaa saddex qof halka ay ku dhaawacmeen shan iyo labaatan qof oo kale weerar kale oo loo adeegsaday gaari laga buuxiyey walxaha qarxa ayaa isna waxaa ku dhintay ilaa shan qof halka ay ku dhaawacmeen labayo toban kale
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan falastiinay een, ganacsiga dhallinyaradu xiliyadan dambe way kusoo badanayaan marka magaalada laascaanadoo kale dhalinyaro ayaa waxay ka bilaabeen boqol dollar fikrada isu keenkeeneen marka horena dhinaca farsamada kombyuutarada ayay barteen dhalinyaradaasi boqolkii dollar muddo hal sano ku dhow oo kale iminka haatan dhalinyarada waa ganacsato lacag toban kun oo dollar ka badan ayay ka sameeyeen dhalinyarada inta inta badan waxaa la yidhahdaa ismaaciilow ganacsiga curintaa horta ka muhiimsan inuu Aad iyo- qofku wax iibo waa inuu curiyo waxa loo baahan yahay iyo qaabkii uu u samayn lahaa marka waxaa moodaa dhallinyaraduna inay iyagu yihiin kuwa curinta ku horeeya Een, ama fikradaha cusub la imaan kara hadda adduunkana hadda waa la socdaan oo taleefanaa la wada haystaa internetku waa la haystaa marka waxaa moodaa in dhinaca curinta ganacsiyada la curiyo hadda ay soomaaliya aada ugu soo badanayaan aad iyo aad marka fikraddaas ayay hirgeliyeen marka haatan eh, wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay oo warbixintan ayuuna nooga soo diray yaro fara badan oo joogta magaalada laascanood ayaa waxay bilaabaan inay ganacsigooda meel hoose ka soo bilaabaan dhallinyaradan ayaa waxa ay tilmaameen in ganacsiga oo lagu bilaabo dhaqaalo fara badan aysan faa'iido badan lahayn magacaygu waa cabdiraxmaan cabdilaahi oo jooga magaalada laascaanood sidaa daraaddeed annagu waxaan go'aansaday aniga iyo saddex dhallinyarada saaxiibada ka mid ah in aanu ganacsi siduu doonaba ha noqday bilowno ganacsigaas oo khuseeya wixii aanu barannay waxaanu naqaanay farsamada kombyuutarka oo hadda suuqa suucan ugu jirta caalamka sidaa daraaddeed waxaan bilownay meherad qabata serviceska kombyuutarka sida hagaajintiisa furfuristiisa iyo wax ka qabadkiisa kale dayactirka guud Een, laakiin markaas wax awood umaanan hayn ah inaanu seris iyo wax iibinno oo kombyuutarra iyo waxaa keenno sidaa daraaddeed meheraddii waanu furnay dabcan dad badan waxay is odhanayaan cidina wax ma furto iyagaan qarash gacanta ku haynin laakiin annagu markaas wax qarash aanu gacanta ku haynay oo la ictibaariyaa ma jirin bal ka waran waxyaabaha koogu yaabka badnaa kolley sheeko dhinacyo badan taabanaysay ahayd haddii aan fiirino tusaale ahaan xagga een, maalgelinta oo kale xagga dulqaadka oo kale ama sabirka een, dhinacyo badan bay horta taabanaysay adigu awalan markii aanu bilaabaynay san hore kugu sheegay eh, qarash ma jirin oo waxaanu sameynaynay oo kale een, een, miis baanu isticmaalaynay oo kale iyo kuraas iyo qalab noocaas oo kale oo lagama maarmaana jira tusaale ahaan kuraasta oo kale haddaan ka sheekeeyo kuraasta nin asxaabta ka mid ah oo meherad ka kacday oo kale baanu ku nidhi eh, shanta kursi aanu bisha kuusoo hayn saasaan uga soo qaadana Een, bishii markii dhammaatay eh, lacagna soo gashay waanu iibsanay waanu celinay kuraastiisii saas oo kale miiska oo kale ninna wuu noo rakibay ninkaa noo rakibay oo kale waxba lama sin cid wax u taagtay saasuu nagu caawiyey nooga dhaqaaqa Eh, meeshu waa faaruq waxba ma yaalaan marka waxaanu bilownay surfacekii annagoo ku ganacsanayna aqoontaan u lahayn aqoontii baan ku ganacsanay ku ganacsanay waa wadnay waa is soo tartay waa is soo tartay Een, halkaa markii eh, xaaladdu maraysay eh, had iyo jeer waxaa yimaada Een, waxaan kusoo kala dhaafay oo kale saddexdii bilood ee u horreeyey kiradeeda iyo korontadii ay soo saarta hal dollar oo faa'iida ma soo saarin halkaa waxaan ka daliishanayaa inuusan ganacsigu ahayn maalin ku faa'id roma was not built in one day bay ku mamaahi jireen gaaladu roma maalin laguma dhisin Eh, saddexdaa bilood waa u samrayn bishan waxma soo saarin tanna waxma soo saarin tanna waxma soo saarin Een, markiiba qofka bilaa duqaadka wuxuu is odhanayaa oo saddex bilood armi maalin dambe kugu kacdaa war iskaga dhaqaaq oo albaabada u laab saa daraaddeed waanu caloladagnay saddexdii bilood waa dhammaatay bishii afraad baa bilaabatay waa wadnay waa wadnay culays badan baana fuulay haddana waxaanu indha adagna oo eh, dadaallo dadaallo dadaallo waxaa suuro gashay inaad dee meheradan hadda kuu muuqata ay noqotay runtii hadda waan aragnaa meel weyn baad joogtaan markaan waxaad ku bilowdeen waxaan boqol dollar gaadhayn Een, hantida maanta aad haysataan imise dhantaayna Een, hantida toban kor way u dhaafaysaa toban kun ilaa koo toban ilaa labiyo toban meelaha way gaadhaysaa bal iga waran markaa maxaad dareemaysaana Eh, waxaan dareemayaa kolley de office iska daree waa waa fahm- waa fahmaya waxaan dareemayno dee dad wax bilowday baan nahay oo wax wada oo ganacsanaya oo meel hoose kasoo bilaabay haddana heerkaan mar- markaa meeshii aad ku bilowdeen boqolka dollar furitaankeeda oo aad marfishka oo aad maskaxdiina isu geyseen maantana idiin taallo dhaqaalo gaadhaya ilaa labiyo toban kun oo dollar ama koob iyo toban Een, maxay markaa idinku sii dhiiri gelinaysaa Eh, waxay nagu sii dhiiragelinaysaa meesha een, aan furray bishii sagaalaad ee sanadkii labada kun shan iyo tobanka haddana aan weli bishii sagaalaad ee kale la gaadhin Eh, intaas korkaca intaa la eg samaysay waxay gu dhiiragelinaysaa inaan de inta nolosheeda ka hadhay si waxaan usii wado aan dadaalo ganacsiyo bilaabo een, kusii dhiiranaado si aan u sameeyo een, Een, sidoo kale xaruntaasi dhallinyaro ayaa shaqooyin ka hela oo fursad shaqo ay noqotay adigu maxaa qabataana shaqadeedu aniga waxaa weeye marka aniga waxaan hadda qabtaa een, barnaamijka maga iibintiisa ma- meherada iyo kala socodsiinteeda in aan intaan suuqa u baxo oo kale waxay u baahan tahay shaqada waxaa ku jirta mid meel kale laga soo qabanayo oo dad aad la soo sheekaysanayso qof eh, computer ka soo xumaaday oo kale aad soo odhanayo computer waxaya waxaasa iga xun eh, maxaa niyow lagu cila- cilada ay haysataa maxay tahay inaan uga soo warramo oo dhahdo adiga maalan virus baa computer kaaga dhacay waxaad u baahan tahay marka qofka markaad u tegayso aad meeshiina ka tegaysaan meeshiisa een, meeshiisa shaqada ama gurigiisa tegaysaa haa guri goobta shaqadan ugu tegayaa ama waxaan ugu tegayaa eh, gurigiisa uu ila soo hadlaya maalan oo kale waa uu nin ugu warhaya inaan meesha eh, xidhiir la leeyahay oo joogo ka shaqeeyo wuxuu odhanaya ni waxaasaa eh, iga xuna maxaa ni noqonaysaa oo mustashaar oo kale ula soo tashanaya wuu ila soo tashanaya waxaan igu odhanaya waxa cilada computer saas uu iga sheekeynaya waxaasa iga haysta anaa waxaan ku odhanayaa ma gara- ma garanaysaa cilada noocaasaa ku haysata halkaasaan ge- waa geenaynaa waa kaaga soo shaqeynayna waxaa xitaa jirta inaan ka soo qaado computerkii oo aan eh, la imaado meherada oo maalan aan ka shaqeeyo hadhowna ma garanaysaa isagoo hagaagsan aan dib ugu celin oo ma garanaysaa markaa aan halkaa eh, dhaqaalaha kasoo qaadno warbixintaasi waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol
ismaaciilow dhallinyaradu ma curiyaan ganacsiga oo keliya haye laakiin sugaantana waa curiyaan haye warsame cumar xuseen waa wiil dhallinyaro ah waxa uu ku nool yahay muqdisho wuxuu curiyaa sugaan kala duwan oo uu kaga hadlaya waayaha nolosha gaar ahaana arrimaha quseeya dhallinyarada waryaheena magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa haddaba wareystay
warsame cumar xuseen waa wiil dhallinyaro ah oo hal abuur leh hadda muqdisho ayuu joogaa warsame wuxuuna ka mid yahay dhallinta kuwooda inta badan wax ku cabira hal abuurkiisa suugaaneed dhallinyarada siyaasadda wadaniyadda iyo guud ahaan nolosha arrimaha bulshada ayuuna si maalinla ah warsame wax ugu inaindheeya warsame horta goormaad ogaatay inaad leedahay fikir hal abuur waxaan ogaaday eh, mar aada u fogeyd oo aniguba aanan garanayn maraan hooyo sheekaysanay bay waxay ii sheegtay mar fog ay gabar yar igaga tagtay intii ay maqnayd inaan maaso hooyada ku saabsan gabadhi u sameeyo intay maqnayd ugu sii heesayay marka xilli aada u fog bay ahayd laakiin markaan anigu is ogaaday inaan wax samayn karayo talow goormaad ku qiyaasaysay ma imita jir baad ahayd marka ma shan sanaba goormay Eh, dugsi qur-aankaan dhiganayay eh, sideed toddobo toddobo sano meelahaasay ahayd Meelahaas bay ahayd.
haa maansada ayad ahayd way luntay eh, laakiin iminka hadda beyd baa jira laga hayo oo ku jirtay hooyoy macaanay habboonay hagaagay halbowlaha dhiigga qaadaay tii anoo halgu jira luuqdayda hodankaa higaadii u horraysiya hadal igu anqarisaay waxaan kula hareer dhiga garan maayo hooyoy intii hooyo maqnayd baan inantii yarayd kusii maaweelinayay eh, heestaa yar.
inantii adiga lagaga tegay Haa.
Waa gartay.
anoo dugsi qur-aan a dhigto marka taasaan kusii maaweelinayay marka la eego marka xilligaa aad bay u fogay laakiin maan ogeyn een, inaan wax curin karayo amaan samayn karayo waa dambe way soo socotay iskuulkii baa la soo gaaray ee, waxaan samayn jiray xafladaha xilliga jiraan inaan ruwaayado isku dayo suugaan isku dayo waxaan curiyo marka xilliga iskuulka xafladaha la dhiganayo waa laigu tashan jiray Ee, xilligii ee, line lineka uu jiray oo gabar meel fog jirta in line line loo diranaya adkayd nimanka waaweyn ee walaalaha ilmaadeerada ama aan iska agdhoonan saaxiibada nahay baa waraaqada gabdhaha loo qoray ii keensan jiray Haye.
farsoomaaligaygeenkee ma cunug yar baan ama qurux badnayn oo lama akhrin karay marka dee jacayl baad ku soo barbaartay waad ku bilowdaba Wa- waxaa jirta dabcan suugaan dhallinyaro badan oo muqdisho ku sugan iyo waataad wakti gelinaysay suugaantan eh, haddaan ku horeeyo dhinaca dhallinyarada oo kale maxaad warsamo xoogga saartaa Ee, dhallinyartu marka la dhaho ee, maantay marxalad ee, si u adag bay ku jiraan kuwa soomaalida oo qofka dhallinyarada soomaaliya maanta markaad eegto ama caalamka kaleba magaca soomaaliyeed markuu sheegto waxaad moodaa ee, faldambiyad meelu ka raacaadan garanay inuu dusha ka saaran Dusha ka yahay saaran yahay.
ha faldambiyadiidaasna waxaa ugu wacan baa la oran karayaa ee dalka iyo xaaladuhu ku jiro tahriibka waa dhibta ugu weyn oo dhallinyarta haysata maantay ee, tahriibka oo kale dhallinyartu dee markaanu sheekaysanoon isu nimaano waryaarahay dee arrinkaa arrin xun weeye dee aanu samirno dalku uu hagaagayahay waan ku idhaahdaa mar baa jirtay maanse aan sameeyey waxay ahayd tahriib waa dhibaato badda oo laysku tuuriyo laashkoo la tiigsado hanti kuma timaado tacab kuma helaysaan baddaa yaroo laisku tuuro iyo laashkoo la tiigsado uma malayna inuu tacab ku imaanayo laakiin muqdisho ama gobolka aad joogto marka iyadee soomaaliya ah ee, haddaad dabakaayeer ka furato waan hubaa bilow fiican inay tahay tahriibkaa kaaga qiimo badan marka t- dhallinyartu wa- wacyigelinta waan waanu ka sheekaysanaa inta badan Ha.
waxaa jirtay maaso markii dambena la ii sheegay inay silsilad isku bedesho adigu aad lahayd maxay ahayd sideese ku timid Ee, laba kun iyo afar iyo toban bishii bishii toddobaad ee, labaatan iyo sagaalkeedii bay ahayd dhallinyaro badan oo jaamacada ka timid aniguna aan qayb ka ahaa dadka jaamacadaha kasoo laabtay fasaxa u joogay meel baadiyaan aadna gaari baan qaadanay waan badnayn baadiyihi caano iyo hilib iyo waxbuu leeyahay halkaa Dad iswaaya baa isku arkay.
haha caano iyo hilib waxaan raadsanoo dhowr iyo toban beri aan baadiyaha ku maqnay subxii dhammaan soo laabanay annagoo gaarigay wadano dee fasaxyadiina dhammaadeenoo raggu wixii diyaarada raaci rabay diyaarada raaci rabaan wixii gawaari raaci rabeen gawaari raaci rabaan oo la kala tegayo habeen roob da-ay subaxeedii xalay dhan mirdo aysay bay ahayd gabar baan meeshas ku aragnay lambarka ii qor baan ku lambar melhi bay igu tiri laakiin walaashay iga weyn baa taleefale laakiin dusha kama hayo haddaad soo laabanay usbuuca dambe waad iga helaysaa waayahay baan ku idhi anoo ballankii inantii ku ballansan baan soo baxay maalin labaadkiina safar baa igalayo doolo baan diyaarad kasoo raacay sidii baan xamar kusoo aaday boorima kusii aaday berigaasaan sameeyey maansadan bureeqa iigu sheegaa la dhahay dhallinyartii deegaankaan laba nimhayo beenlow ma noqone arrin baa dhacay inanta ha loo sheego marka waxay lahayd anoo bilo maqnaayoo bulshadii wixii soo soo booqday ehelkii asxaabtii iyo barbaartii sow bilo gadaashood ceel cadda uma bixinoo bankii caddaa iyo bardihii maan tegin sow goor barqaahoo bardihii ballaarnaa babayga iyo cambaha iyo caanihii ka buuxaan soobaal kamaan marin sow bidhaan qorxoonoo bagga uu jeclaaday bardihii kumaan arag sow baaqa ishaydiya kuma eegin baallaha ilaan waa bureeq oo dhaqan lagu barbaarshee soo xishood lamay bixin dumarka marka la eego in yar inay hoos yara eegaan haa maray ka qurux badan yihiinna ma jirto talowa igu baahdo inaan yar bariijo waraysiga ku badiyaa bogaygii kamaan helin xaggeedii u soo baxayo ugu imid barteedoo midigtaan u bixiyo dabadeed bareediyo sheekooyin baraxla maahmaahyo badan iyo murtidii ma baandhayn waxaan idhi bureeqoy intaan beled maraayay bay iyo bakool iyo baar dheere iyo gedo burca iyo sanaag iyo boorama ilaa boon ruuxsaa oo bilicdheer soomaali badankeed barahay degaan iyo kuma arag beledkee bandarkeed ku noolayd
haye wadankeed ku nooleed dee anugu maraykan baan ku noolahay
dhowaan waxaa kasoo laabatay colorado ismaaciil colorado waa waxaan soo Denver.
xasuustay eh, maxaa la odhan jiray buurihii daalo haye daalo iyo adoo buur saaran Dhowr oo- oo gadaashaadana daruurta ka muuqato dhowr kun oo fiid waxaan filayaa labayo toban kun saddex iyo toban kun oo fiid Aha.
ayaa buuraha qaybtood dhul- jooga dhul badda ka sarreeyaan haye marka gabay ma dareenta markaa meeshaas quruxda badan tagta inu gabaygaa dib baanu dhiganaya falastiin haye warsame cumar xuseen ayuu kaasi ahaa oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle dhinacii heesaha
dhinacii heesaha waxaan soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada hibe maxamed hudoon heestii hadaayo inta yaraad naga maqashiisa hadalka mugta waa la sugi karaa laakiin heesaha lama sugi karo waa heestii xiise bur
xidigyahow adoowa xerya sama ku nool ban xidigyahow adoowa xerya sama ku nool ban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adoowa xerya sama ku nool ban xidigyahow adoowa xerya sama ku nool ban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalkee xiskanii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskanii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalkee dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqo oo la soo xulay oo aan xisaablayn raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn ada lagugu xooje raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn ada lagugu xooje ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay adaa quru xidhiidh lalaho dalxiskii riyadii xalay adaa qurux xiriir la laho dalxiiskii riyada xalay kaa waaye meel xune wow hibar nuur waxba may reebin falastiini maxay noo xiga markana waa dhinacii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaanu haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabno ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka brazil iyo sida loogu kala horreeyo ilaa iyo hadda dhinaca urursiga biladaha dalka maraykanka ayaa hogaaminaya liiskan waxaana ay ku guulaysteen kow iyo toban bilad oo dahab ah iyo guud ahaan laba iyo soddon biladood dalka shiinaha ayaa waxay ku guulaysteen saddex iyo labaatan bilad guud ahaan waxaana toban ka mid a kuwaasi ay yihiin bilada dahabiga ah jabaan ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo waxa ay dalkaasi ciyaartoydooda ay ku guulaysteen siddeed iyo toban biladood oo lix ka mida ay yihiin kuwa dahabka waxaa sidoo kale kaalinta afraad ku jira dalka austraaliya oo leh laba iyo toban biladood oo shan ka mida ay yihiin dahab sidoo kalena dalka hungari oo toddoba bilood ku guulaystay shan ka mid ah ay yihiin kuwaasina biladaha dahabiga ah ayaa kaalinta shanaad ku jira ruushka shan iyo toban biladood ayay ku guulaysteen guud ahaan hase yeeshee biladaha dahabiga ah ayaa aad ugu yar oo waxay ku guulaysteen oo keliya ilaa afar dhinaca kale haddii aynu eegno wararka ciyaaraha adduunkana kooxda arsenal ayaa wadahadal waxa ay kula jirtaa ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee xulka qaranka jarmalka iyo kooxda valencia ee dalka sbain shakotran mustafi ciyaaryahankani ayaa waxaa la sheegay in arsenal ugu fadhiisan doono ilaa soddon milyan oo baamka dalka ingiriiska ah wadahadallada oo socda ayaa la filaya in dhowaan lasoo gebagabeeyo ciyaaryahankaasina uu ku biiro kooxda arsenal ciyaaryahan mustafi ayaa laga reebay ciyaartooydii shalay xulka dalka nigeria kuwooda ugu khatarsan la ciyaara ee kooxda valencia ee la kulantay waxaana sidaasi ay caddaysay in wadahadalladu iminka ay marayaan meel wanaagsan mustafi ayaa la filayaa inuu caawimaad ka siiyo arsenal dhinaca difaaca kadib markii ay ka dhaawacmeen labadooda difaac ee kala gabriel iyo martizakar oo ku dhaawacmay ciyaaraha saaxiibtinimo ee ka horreeya bilaabashada horyaalka dalka ingiriiska horyaalka ingiriiska ayaa waxa uu furmi doonaa maalinta sabtida ah ee soo socota dhinaca kale kooxda arsenal ayaa waxaa la sheegay in aan ila saxiixan doonin ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara ee kooxda leicester city riyaad mexres warar ka soo baxay dalka faransiiska ayaa waxa ay sheegeen in kooxda arsenal ee soddon milyan oo baan u bandhigtay ciyaaryahankaasi si kastaba kooxda leicester city ayaa beenisay arrintaasi leicester waxa ay sheegtay sidoo kale in ciyaaryahankan aan loo ogolaan doonin in xilli ciyaareedkan uu ka tago kooxda leicester city ciyaaryahankani u dhashay dalka algeria ayaa waxaa iminka wakiiladiisa ay wadahadal kula jiraan kooxda leicester city ayagoo kala xaajoonaya sidii qandaraaska lagu kordhin lahaa islamarkaana lacagta mushaarka loogu badin lahaa ugu dambayntiina macalinka kooxda manchester united hose morinio ayaa waxa uu shaaca ka qaaday sababta uu ula soo siixday ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara paul bogba bogba oo dhowaan sagaashan milyan oo baanu lacag ku dhow kooxda manchester united ugu biiray ayaa waxaa mourinho uu sheegay in uu ahaa ciyaaryahanka keliya oo ay u baahan yihiin marka ay timaado dhinaca qadka dhexe waxa uu yidhi qadka dhexe waxa aynu ku haysanaa ciyaartooy wanaagsan sida michael carig morgan schneiderlin iyo ander harera hase yeeshee weli maynan helin ciyaaryahan kubadda la ordi karaa goolal dhalin kara islamarkaana goolal abuuri kara waana kaas ciyaaryahan paul bogba xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha nala socodsiinaya haatanna hee waa dhinacii sugaanta iyo heestii shayarey shimaali axmed shimaali
californiyan ka tegay kanada markaan u socday kulyeeri anoo korfuulo keligay meel fadhiya ka tuuma waxay tiri abow adi kumaadahe kanada markaan tegay kulyeeriga aan ka degay kordheera waxaan ka arkay gabar kuusanoo madow indhaha soo kuulatee adii kale waxaan lahaa ragow ofadaan dirsaday adduunkaygii u huray owlaadayda hooyadood markii anagteeda imi amuur gaaray la timi adii kale waxaan lahaa albaabka markaan tumay ilmihii igu soo ordeen umaydiin meeda yidhi indhaha aan horay u dhigay ayaa gaali afbaxay adii kale waxaan lahaa waxaan yidhi iisha yarey na waa maxayayga kani waxay tidhi hooy odow inan kuwabooy fareen ha eegina idida dhaaf adii kale waxaan lahaa iisha yarey ah ah hasha hasha isma oran ah ah idida dhaaf iima taag ah ah iima hayside iima hayside ah ah iima taag anoorkaa keenay meelkunya barow u dhow kurta waare agtarkiisi maaya intaan la gaarin keenada markaan ku geeyey kibir baad bilowday indhahaasoo kuulatay kabtaada aad moodid hooyo gadaal taaka looga kabay surwaalkeeda karkaran kuleetiga kor u taagan sida kuuleeya cali banjar anmaa adiga kirkaa mudan anmaa adiga kirkaa mudan anmaa adiga kirkaa mudan anmaa adiga kirkaa mudan Imataa, imahayside. Imataa. beledkeena burburay basani ahay dadkii shalbaheen beled gaala degeen barbartii halowday dhega bogsadeen bilan isku dhaaf badi bershobaabeen huno ani dhali kore haye aan ma adig kirkaa mudan heestan ciyaarta aad ugu wanaagsanta falasini heestan weliba waxay aad u soo baxday waagi soomaalidu qurbaha timid oo qoysaska soomaalida ay isku wareereen ayay soo baxday marka Marka, waayo badan bay ka hadla rag badanaa weli bannaanka ugu maqan heestan Haye.
heesta iisha yaraya codka shimaale axmed shimaale ayaa gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeenni waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiinoo idinla nabadgeliyo